wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda somalilan cali maxamed oran cadde ayaa sheegay in xukuumadda somalilan ay tallaabo adag ka qaadi doonto eedaysanayaasha dilay taliyihii saldhigga booliska ee degmada xaaji saalax wafdiga uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha gudaha jamhuuriyadda somalilan cali maxamed oran cadde oo ka kooban wasiirka deegaanka shukri xaaji bandare iyo wasiir ku-xigeenka ganacsiga bashiir cabdi xariir ayaa kulamo la yeeshay odayaasha dhaqanka ee degmooyinka xaaji saalax iyo laan mulaaxo mas-uuliyiinta xukuumaddu waxa ay sheegeen in sarkaalkani ahaa sarkaal ka tirsan ciidanka booliska jamhuuriyadda somalilan islamarkaana dowladda ay ka go-an tahay sidii tallaabo adag looga qaadi lahaa eedaysanayaasha dilay iyo cidda kale ee gacan siisay sidoo kale odayaasha dhaqanka ee deegaamadaas ayaa sheegay inay ku qanacsan yihiin go-aanka xukuumadda islamarkaana ay ka warsugayaan tallaabada xigta ee ay dowladdu qaado mas-uuliyiinta xukuumadda iyo odayaasha dhaqanka ayaa isku afkartay in meel looga soo wada jeedo ilaalinta ammaanka qaranka islamarkaana aan la qaadin wax tallaabo ah oo wax u dhimaya ammaanka qaranka dhinaca kalena guddi oday dhaqameedya oo hogaaminayo suldaanka guud ee beelaha deegaankaas ayaa wakhtigan ku howlan oo gacan ka geysanaya sidii xukuumadda somalilan ay arrintan uga salgaadhi lahayd waxaa kale oo arrintan gacan ka geystay maamulka gobolkaasi daad madheed oo uu hogaaminayo guddoomiyaha gobolkaas sidoo kale waxaa iyaguna gacan ka geystay wax ka qabashada arrintan maamulka kililka shanaad ee ismaamul hoosaadka deegaanka sooma gaar ahaan maamulka degmada gaashaamo